بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل وكل ما يمكن الانتفاع به وحول بأي سورة قلتها إن لو انتفاعه وكل ما يمكن وحول بأي سورة قلتها الانتفاع به إن لو انتفاعه مع بقاء عينه أيضا للقب عينتيس إن باقتها jaazad icaaratuhu waxaa bannaan caariyeyntiisa waa bannaanta halkan sheekh wuxuu ka gelayaa maa yatacallaqu bilcaariya waxyaabaha la iscaariyeeyo soomaalidu taba la yidhaahdaa waxyaabaha la tabal ahaan loo isticmaalo oo la kala qaato ayuu fasligan ku tacalluqaa wa kullu maa yumkinu alintifaacu bihi maca baqaa'i cayni jaazad icaaratuhu wax walba oy suuragal tahay in lagu intifaaco ayadoo lala qaba cayntiisu inay baaqi tahay maca baqaa'i caynihi waxaa laga saaraya waxaan cayntiisu baaqi noqonayn haddaa qofi tiraahda raashinkaanaan ku caariyey raashinka waa la cunaa cayntiisa miyaa baaqi noqonaysa cayntiisu baaqi noqon mayso ama aad tidhahda cabitaankaanaan ku caariyey oo tabal ahaanaan aari aan cabitaankaa ku siiyin waxay dhahaan culimmadu lafdigaasba aada isticmaashiday hibaa loo ictibaarinaya waxaas caariye lama yidhaahdo maxaa yeele waa cunaya qofka hadda wax soo noqonaaya maa waana cabayaa biihi wax soo noqonaaya maa taas hibo waayo qofkan waa u hibaysa lafdulcaariya haddaad doonto isticmaal laakiin waa waxaad hibaysa wey maca baqaa'i caynihi waxaa ku baxaya marka waxaan caynteedu baaqi noqonaynin sida waxi ma'kuulaada ama mashruubaad iyo wixii la mid a maxaa soo gelaya marka waxaa soo gelaya waxyaabaha qofku uu ku intifaacayo ee cayntiisuna ay baaqi noqonayso soo celinayo masalan kitaab kitaab hadduu ku yihahdo qofka icaariyey kitaabka haddaad caariyeyso waa ka faa'iidaysanaa soo maa maca baqaa'i caynihi hadhowti muxuu soo celinayaa kitaabkii uu soo celinayaa baabuurkii icaariyey buu ku yidhi waa u dhiibtay wuu ku soo danaystay waad soo wau soo celinayaa maca baqaa'i caynihi ilaa cayntiisu waa mid baaqiya waxyaabahaasaa tabalkii caariyadu gashaa jaazad icaaratuhu caariyeyntiisu waa bannaanta wixii aan cayntiisu baaqi noqonayn haddii laysku dhiibo caariye ma galaan waxaasi alcaariya culamada qaar waxay dhahaan waa mushadadat lyaa ya-da waa la tashdiidinaya waa la shidaya alcaariya ya-da waa la shidaya waa sida mashhuurka waxaana lagu jamciyaa cawaariy oo iyaduna ya-du shidan taha cawaariy waa jamcu caariya cawaariy biاtashdiid wاtakfiif labadaba way bannaan tahay cawaariy in la yihah iyo cawaariyi in la yihahdo ya-da la shido labadu waa bannaanta maxaa caariya loogu bixiyey waxay yidhahdeen sumiyat caariya litajarudihaa min alciwad waxaa caariye loogu magacaabay litajarudihaa min alciwad waxay ka maran tahay ay ka dhartiran tahay ciwad iyo bedel qofkaa markaad wax caariyeyso wax miyuu ku siinayaa caariyada bedelkeeda wuxuu ku siinaya miyaa jira oo aad ka qaadanaysa ma jiraan maadaama ciwad iyo bedel ay ka maran tahay caariya sidaasaa loo yidhi alcaari waa maxay waa wax qaawan oo maran soo maa caariya waxaa sidaa loo yidhi waxay ka maran tahay ciwad sharcan caariyada waxaa la yidhaahdaa ibaaxatu manaafic ibaaxatu manaafici caynin ibaaxatu manaafici caynin yasixu alintifaacu bihaa tabqaa bacda istiifaa'iha tabqaa bacda istiifaa'ihaa ibaaxatu manaafici caynin waa bannayn manaafic cayn yacni shay cayntiisa in lagu intifaaco iyo manaaficdiisoo la banneeyo shaygaasoo yasixu alintifaacu biha ay ansaxayso in lagu intifaaco waa cayn ay ansaxayso in lagu intifaaco oo tabqaa baaqi noqonaysa bacda istiifaa'ihaa markii laga oofsado laga oofsado dantii laga lahaa kadibna baaqi bay noqonaysaa waa meeshuu shiikhuna yidhi maca baqaa'i caynihi meeshuu lahaaw taasaa waxaa la yihahda alcaariya wuxuu yidhi marka idaa kaanat manaaficuhu hadday manaaficdiisu tahay aahaaran yacni wax walbo ay suuragal tahay in lagu intifaaco maa baqaa'i caynihi jaazad icaaratuhu icaaradiisu way bannaan tahay idaa kaanat manaaficuhu hadday manaaficdiisu tahay aahaaran aathaar yani aathaar macnaa wuxuu ujeedaa ay baaqiya hadday tahay mid baaqi noqonaysa manaaficdeedu mid baaqi noqonaysa hadday tahay way bannaan tahay sida maradii iyo addoonkii wixii lamid ay ku tusaaleeyaan watajuuzu alcaariyatu caariyaduna way bannaan tahay buu yidhi muطlaqatan wa muqayada xaalay tahay mid la idlaaqay iyo iyadoo la qeyday intuba waa bannaan tahay alcaariya waa mashruuca biijmaaci اlculamaa khilaaf kama jiro inay mashruucata caariyadu laakiin kelimadda ah waa mashruuca saan sheegnaa deeto waa kelimad caama waay mashruuc waxaa loo isticmaalaa waajib mustaxab iyo mubaax intaba waxay soo gelayaan kelimadda ay sheegaan waa mashruuc walidaalika culamada qaar markay mas'alo kala rajixi waayaan inay tahay waajib iyo inay mustaxab tahay ama agtiisa aysan u kala raajixsanayn ayuu leeyahay waa mashruuc waa mashruuc macnaha wuxuu ka wadaa labada u kala rajixi karin inay mustaxab tahay inay waajib tahay marka weli midna u raajix uma ahan wuxuu ka cabirayaa lafdi labadaba ay soo geli karaan markaasuu leeyahay waa mashruuc mashruuciyadeeda hadda waa la isku waafaqsan yahay laakiin ma waajiba masta waa mustaxab jumhuuru lculamaa waxay yidhahdeen waa mustaxab alcaariya waxay yidhahdeen waa mustaxab sunno waay waa wax fiican in lala yimaado culamada qaarna waxay yidhahdeen waa waajib wixii caariye ahaan lagaaga dalbo haddaysan dhibaato kale iyo mafsado kale ka imaanayn inaad caariyeyso qofkii kaa dalbada waxay dhaheen waa waajib waxayna u daliishadeen wayamnacuuna almaacuun allah subxaana wa tacaala wuxuu ku sheegay inay maacuunta diidaan maacuuntana waxaa soo gelaya bay yidhahdeen kuwa la iscaariyeynayo oo la kala caariyeysanayo culammada qabta inay waajib tahay waxaa ka mid ah sheikhu lislaam ibnu taymiya raximah اllah wuxuu leeyay waa waajib laakiin waxay leeyihin waa fi xaali daruura waa hadday daruurada iyo dantu keento waa qofkii iska lahaa shaygaana uu ka maarmo qofka raba oo la caariyeynayana baahi buu u qabaa oo daruura u haysa midka iska leh ee wax caariyeynayana waa ka deeqtooma xaaladdaasay waajib noqonaysaa bay yidhahda lakiin jumhur culama waxay qabaan inay mustaxab tahay watajuuzu alcaariyatu caariyadu waa bannaan taha buu yidhi muطlaqatan wa muqayadatan xaalay tahay mid mudlaqa ah ayadoon wakti ku xirnayn iyo wa muqayadatan ayadoo lagu qayday bimuddatin muddo lagu qayday labadu waa bannaan taha inaad tidhahda shaygan waa ku caariyeynaya laakiin muddo bil gudaheeda waa inaad iigu keento ilaa bilan kuu ogolahay ilaa toban maalmoodaan kuu ogolahay waa muqayada bimudda inaad si mudlaqa u caariyeyso tidhaahdo waan ku caariyeeyey adoon wakti u qabanna way bannaan tahay wa hiya caariyadu madmuunatun waa mid la damaano qaaday cala lmustaciiri midka caariyeysanaya dushiisa ayay damaanadu ahaatay biqiimatihaa qiimaheeda ayuu damaano qaadayaa yowma talafihaa maalinkay baaba'day qiimaha ay joogtay shaygaan la caariyeeyey haddii uu baaba' ku yimaado wuxuu leeyahay waxaa damaano qaadaya qofkii caariyeysta damaano qaada almustaciir waa midka wax wax caariyeystay wey almustaciir waa midka wax caariyeysanaya almuciirna waa midka wax caariyeynaya bixinaya caariyada marka qofka mustaciirka ah dushiisa waxaa ahaaday damaanad haddii la yidhi wuu damaano qaadayaa shaygu markuu baaba'o muxuu damaano qaadayaa wuxuu yidhaahday biqiimatihaa yowma talafiha qiimaheeda ayuu damaano qaadayaa maalinka ay baaba'aysa maalinka ay baaba'aysay muxuu uga taxarusayaa haddii maalan maalinkii ay baabaaday sanad ama laba sano laga joogo qiimihiina uu isbedelay qiimaha maanta miyaa laga rabaa mase qiimaha maalinkii ay baaba'day ay joogtaa laga rabaa maalinkii ay baaba'day qiimaha ay joogtaa laga rabaa qiimahaas ama kor ha ukaco ha sarreeyo ama ha noqdo mid hooseeyo qiimihii sanad ka hor waxaa suuragala inuu sanad ka hor iyo hadda hadda u sarreeyo waxaana suuragala hadda inuu rakiis yahay labada mid ay noqotaba yowma talafiha qiimaheedii ayaa laga rabaa arrintaasi layskuma waafaqsana caariyada inay tahay madmuuna oo la damaano qaadayo culimmadu iskuma waafaqsana laakiin madhabka shiika uu ku tegey waa madhabu jumhuuri اlculamaa oo ay shaaficiyadu ka mid yihiin culimmada badankoodaa qaba oo ay ka mid yihiin ashaaficiya wاlxanaabila cala اlmashhuuri min madhabihim xanaabiladu waa cala almashhuur ilaa riwaayad kalea jirta oo qowlka kala qabta saddex qowl ayaa ku jirta masaladan qowl waa qowlka jumhuurka waa midka hadda sheegnay oo ah in la damaano qaadayo qowl labaad wuxuu leeyahay waa la yani la damaano qaadi maayo wax la damaano qaadaya ma jiraan oo qofkan wax caariyaystay haddii caariyadii agtiisa ku baaba'do laa yadman ma damaano qaadayo ilaa idaa talafa bitacaddi aw itafriid ilaa shaygaasi inuu ku baaba'o tacaddi iyo tafriid mooyaane si kale ku damaano qaadi maayo waa waki wakaaladii oo kaleetaan hadda kusoo marayn wakiilka waxaa la yidhi soo maaha ma damaano qaadayo ilaa bitafriid tanna waxay yidhahdeen waa sidii oo kale ma damaano qaadayo ilaa bitafriid culimmada sidaa qabta waxaa ka mid ah alimaam ibnu lqayim calayhi raxmat ullah qowlka saddexaad waxa waay qowlka labaaduu la mid yahay laakiin hal arrinuu uga duwan yaho waxay leeyihiin laa yadmanu lama damaano qaadaayo qofkii wax caariyeystay ilaa maca shardi damaaniha ilaa inuu marka hore damaanadeeda shardiyo mooyaane ayaga waxay ka soo reebeen ilaa maca shardi damaaniha oo maala markii hore uu caariyeysanayay ayuu wuxuu ku shardiyay haddii shaygan adiga caariyeysata ay baaba'o ama dhibaata ay ku timaado adaan kaa rabaa markaasay ku heshiiyeen markaas yaa laga rabaa hadday baaba'do waxaa laga rabaa ninkii caariyeystaa laga rabaa maxaa yeele shardiya meeshaan yiille wlmuslimuuna calaa shuruudihim wlmuslimuuna calaa shuruudihim xadiidka ku yimid ayay u daliishadeen in shardigaas la oofinayo haddaan shardi jirin laa yadman qowlka labaaday lamid yihi haddaan wax shardiyo jirin ma damaano qaadayo qaala almualifu raximah اllah wa hiya madmuunaة calى اlmustaciiri biqiimatiha yowma talafiha wuxuu sheiku sheegay raximah اllah faqrada fasalkan u dambaysa in caariyadu ay tahay madmuuna calى اlmustaciir haddii caariyadu ay talaf ku yimaado ay baaba'do inay tahay mid la damaano qaadayo cidda damaano qaadanaysana uu yahay midka caariyeystay almustaciir waa aladii yatlubu alcaariya waa midka dalbaaya ee raba in la caariyeeyo waa damaano qaadayaa buuyidhi biqiimatihaa qiimaheeda ayuu damaano qaadayaa yowma talafihaa maalinkii ay baaba'day qiimaha ay joogtay yowma talaf qiimaha ay joogtay ayuu damaano qaadayaa yowma talafihaa wuxuu ku saarayaa yowma icaaratiha maalinkii la caariyeeyey qiimaheeda ma aha maalinka la caariyeynaya caariye ahaan loo siiyey qiimaheeda lagama rabo ee waxaa laga rabaa maalinkii ay baaba'day qiimaha ay joogtay tusaale ahaan kitaabkan uu qaatay ama uu caariyeystay maalinkuu caariyeysanayay haddii uu joogay toban hadduu joogay laakiin maalinkuu baaba'ayo uu shan iyo toban joogay meeqaa laga rabaa shan iyo tobanaa laga rabaa waa maalinkuu baaba'ayo waa yowma talafiha waxaan shala soo sheegnay masaladan culimmadu inay saddex qowl iskugu khilaafeen caariyadu haddii talaf iyo baaba ku yimaad ma waxa waye madmuuna oo mid la damaano qaadaya miya oo qofkii caariyeysta miya laga rabaa mase la damaano qaadi maayo waxaan soo marnay jumhuurulculamaa inay leeyihiin waa madmuuna oo sida shiiku sheegay raxmatullaahi calayhi ay qabaan jumhuurulculamaa oo ay shaaficiyada iyo xanaabiladu ka mid yihiin cala almashhuur xanaabilada cala almashhuur haddii la yihahdo maxaa laga wadaa macnaa riwaayaad kalaa jira laakiin madhabkooda sidaasaa caan ku ah waxay qabaan in la damaano qaadayo maxaa u daliila waxay daliishadeen xadiid samura ibnu jundub radia allaahu canh oo ay soo saareen alimaamu axmed iyo asxaabu sunan ana اnabiya salى اllahu alayh wasalama qaal calى اlyadi maa akhadat xataa tu'addiya calى اlyadi maa akhadat xataa tu'addiya gacanta waxaa dusheeda ahaaday waxay qaadatay waxaa laga rabaa gacantu waxay qaaday xataa tu'addiyahu ilaa ay gudato iska bixiso wixii ay qaaday waxay yidhahdeen marka cala alyadi maa akhadat waxaa soo galaysa alcaariya waxay kaloo xadiidkan u daliishadaan fii baabi alqasbi wixii qasab lagu qaatana xadiidkan waa soo gelayaan gacan waxay qaaday waxaa laga rabaa inay celiso xadiidkaasi waxay daliil wuxuu daliil u yahay bay yidhahdeen caariyadu inay tahay madmuuna inay tahay mid la damaano qaadayo waxay kaloo deliishadeen xadiid safwaan ibnu umaya radia allahu canh safwaan nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa ka wuxuu ka caariyeystay diracyo oo min xadiida diracyo dagaalada loo isticmaalo ayuu ka caariyeystay marka uu ka caariyeysanayana safwaan muslima ahayn laakiin kadib waa islaameen wuxuu ku yidhi aqasbun yaa moxamed moxamedow maqasaba waxaad iiga qaadanaysa dirac diracyada maqasabaad iiga qaadanaysaa markaasuu yidhi laa bal caariyatun madmuuna qasab ma ahan ee waa caariye madmuuna la damaano qaaday caariyatun madmuuna daliil waxay u tahay bay yidhahdeen inay caariyadu madmuuno tahay binasi اlxadiid xadiidkaasi waxay yidhahdeen asigana wuxuu tusinayaa inay caariyadu madmuuno tahay oo la damaano qaadayo labadaa daliil ayay waxay u daliishadeen in caariyadu ay tahay mid la damaano qaadayo o ay madmuuno tahay labadaa xadiid ay u daliishadeen xadiidka hore ee samura radia allahu canh waa xadiid daciifa xadiid samura waa xadiid daciifa alimaamu shaafici raximah اllah wuxuu yidhi inahu laysa bihaabit xadiidkan ma ahan buu yidhi xadiid sugan imaamu shaafici baa dhahaya raxmat ullahi calayh wuxuu yidhi xadiidkani laysa bihaabitin xadiid sugan maaha ونqل عن الإمام أحمد أنه qال hذا xadيiث باطل أحمedna waxaa laga soo نqلiyay inuu yihi xadيiثkan waa xadيiث baطلa hذا xadيiث باطل lا أعرفه من وجه يصح ma garanayo buu yihi xadيiثkan weji uu ku noqonayo صaحيiح min جamيiع الوuجوه xadيiثkan xadيiث jira maahan buu leeyay weji uu ku sugnaanayo xadيiثkanna anugu ma garanaayo sidaasuu yidhi alimaam axmed raximah اllah wa qaala ibn اljawsi ibn اljawsi wuxuu yidhaahday laa yaصixu min jamiici uruqih laa yasixu min jamiici turuqihi duruqdiisa oo dhan xadiidkaani ma sugna buu yidhi waddooyinkiisa o dhan xadiidkan dariiquu ku sugan yahay ma jiro dhammaan waa daciif xadiidkan waxaa ka wariyey samura alxasan اlbasri xadiidkan samura waxaa ka warinaya alxasan اlbasri raximah اllah riwaayatu xasan can samura xukunkeedu waa max waa munqaطica riwaayatu xasan can samura waa riwaayat munqaطica maxaa yeelay xasan ma gaarin waxna kama warin samura yacni waa gaaray laakiin wax kama warin ilaa fi xadiidi alcaqiiqa xadiidkaasaa laga soo reebay inuu ka wariyey xadiidkaas marka xadii xadiid saxiixa oo sugan ma waxaa soo haray xadiid safwaan xadiidu safwaan waxay ku jawaabeen culammada dhahaysa caariyadu waajib ma yani lama damaano qaadayo oo uu ka mid yahay alimaam ibnuqayim raximah اllah waxay yidhahdeen bal caariyat madmuuna wuxuu ka wadaa waa madmuunat lcayn madmuum yani madmuunat lcayn waa mid caynteeda la damaano qaaday damaanada ama waxyaabaha la damaano qaadayo ayaa laba qeybooda bay yidhaahdeen shay la damaano qaadayo badiilkiisa iyo asiga bedelkiisa iyo shay damaanadiisu ay tahay in cayntiisii la soo celiyo wuxuu markuu nebigu leeyahay calayh isalaatu wasalaam bal caariyatun madmuuna wuxuu ka wadaa bal hiya caariyatun mu'addaa waa caariye la gudanaayo oo lagu soo celinaayo ma aha mid qasabkaaga maqnaanaysa qofkuna haddii inta wax caariyeysta uu yidhaahdo caariyadan caynteedan soo celinaya maxaa laga rabaa waa inuu cayntiisa cayntii soo celiyo waa laakiin midda laisku haystay mataasa ma ahan waxaa laga hadlayo waxay ahayd caariyadii waa baaba'day caynteedii ma joogto hadday joogto waa in caynteedii la celiyo laakiin hadda caynti ma jirto waa baaba'day biduuni tafriid ayayna ku baaba'day wax gaabina ma jirin qofkii ay gacantiisa ku baaba'day waa lagaa rabaa miyaa la leeyahay halkaas waa masaladii culammadu isku khilaafsan yihiin xadiidkani marka waxay yidhahdeen alimaam ibnuqayim iyo culamada waafaqsan deliil uguma sugna jumhuurta sababtoo xadiidku wuxuu ka hadlay uu nebigu damaano qaaday calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd duruucdaasi cayntooda inuu soo celinayo riwaayadaha qaarayna ku cadda inuu duruucdii cayntooda soo celinayo uu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu u soo celinaayo diracyadii laga qaatay inuu u soo celinayo hadalkaasi waxaa xadiidkan wuxuu ku sharaxay ibnuulqayim fii zaadi lmicaad ayuu ku sharaxay wuxuuna sheegay xadiidkan daahirkiisa inuusan deliil u ahayn jumhuurta madhabka ibnuulqayim wuxuu ahaa caariyada inaan la damaano qaadaynin muطlaqan madhabka ibnuqayim saasuu ahaa qowlka kale shaykhu lislaam ibnu teymiya raximah llah iyo alimaamu sicdi iyo jamaaca min alculamaa ay qaadeen waxaa waaye inaan la damaano qaadaynin ilaa bishardi in shardi lagu xidho mooyaane laakiin haddii shardi lagu xidho almuslimuuna calaa shuruuطihim markaasi waa la damaano qaadaya ayaga marka tafsiilay geliyeen haddii shardi lagu xidhana waa la yska rabaa haddaysan shardi ku xidhnaynna layskama rabo hadday baaba'do qofkaasi laguma lahan maxaa yeeley qofkan wax la caariyeeyey waa midla alamiin qof amiin oo kale waay waa lagu aamina shayga haddaan tafriidii tacadi jirin waa kal wakiil oo kale wakiilku aan soo marna soo maahan inuu inuu amiin yahay oo wixii ku baabaa gacantiisa aan uusan dama yacani asiga uusan damaano qaadaynin tanna waa sidii oo kale qaala raximah اllah faslun waman gasaba maala liaxadin lazimahu raddu marka sida raajixa waxaa waaye inuusan damaano qaadin ilaa bishard ilaa shardigaas in lagu xiro mooyaane ma damaano qaadayo haddaan shardi ku xirnayn tafriid iyo gaabinna uusan jirin qofkii wax caariyaysta wixii gacantiisa ku baabaa lagu laasimi maayo laguna waajibi maayo inuu inuu gudo laakiin hadduu tafriid jiro ama tacaddi uu jiro waa ku laazim wuxuu yidhi waman qasaba qofkii qasba maalan hanti liaxadin qof u sugnaaday qof hanti u lahaa qofkii ka qasbo xoog uga qaada lazimahu waxaa ku laasimaya raddu inuu celiyo wixii uu qasbay wa arshu naqsihi iyo wa icطaa'u naqsih iyo naqsigiisa inuu siiyo arshiga waa bimacnaa icطaa waa siismo wa ujratu milih iyo asagoo kale ijaarkiisaa laga rabaa fain talifa hadduu baaba'o daminahu waa damaano qaadaya bimilihi asagoo kale ayuu ku damaanad qaadaya in kaana lahu milun hadduu mili leeyahay aw biqiimatihi ama qiimihiisa ayuu damaano qaadaya in lam yakun lahu milun hadduusan mili lahayn qiimihiisa ayuu ku damaano qaadaya akara maa kaanat intii ugu badnayd uu ahaa min yowmi alqasbi laga soo bilaabo maalintii la qasbay ilaa yowmi talafi ilaa maalinka uu baaba'ay waman qasaba maalan liaxadin lazimahu raddu alqasbu luqatan waxaa laga so laga keenay min qasaba yaqsibu qasban alqasbu marka waa masdar maadigiisana shiiqa hadda ka cabiro wuxuu yihi waman qasaba luqatanna waxaa la yidhaahdaa akhdu shayi dulman qasbiga waxaa la yidhahdaa akhdu shayi dulman shaygii in la qaato dulman lagu qaato ayaa waxaa la yidhahdaa alqasbu wa sharcan huwa alistiilaa'u calaa xaqi gayrih alqasbu sharcan waxaa la yidhahdaa alistiilaa'u calىa xaqi gayrihi qahran bigayri xaqin alistiilaa waa inuu qofka qabsado ou la wareego calaa xaqi gayrihi qofkaas yacni gayrkiisa xaqi inuu la wareego ou qaato qahran qasabna uu ku qaato qahran maxaa ku baxaya xatooyadii tuugnimada ku baxaysa tuugnimadu qasbi lama yidhaahdo tuugnimadu waa akhdu lmaali bikhufya si qarsoodiya dhuumaalaysiya kan wax u qaadan laha waxa la ihahdaa tuug amaa qofka qofkii hantadiisa ka qaadanaya qahran iyo xoog uga qaadanaya iyo si bareera asagoo markaa isqar yacni aan isqarinaynin middaas waayo midda la leeyaha qasbiga bigayri xaqin xaq darrana ku qaat taasaa waxaa la yihahdaa alqasbu waa inuu qofka qof kale hantidiisa qaato uu qabsado qahran uu ku qabsado bigayri xaqinna uu ku qabsado ku qaato bikayri xaqin maxaa ku baxaya hadduu bixaqin yahay wuxuu yidhi shiikhu marka raximahullah waman qasaba qofkii qasba oo xoog ku qaata maalan hanti qofkii qaata oo liaxadin qof u sugnaatay hanti qofi leeyahay qofkii qaata lazimahu qofkaasi waxaa ku laasimaya radduhu inuu radiyaa ku laasimaysa inuu radiya maxaa loola jeedaa bimacnaa inuu celiyo ou qofkii lahaa siiyo waa ku waajib qofkii hanti islaameed xoog ku qaata waxaa ku waajiba qofkii maalkaa lahaa inuu celiyo maxaa yeele dulmigu waa xaaraam hanti aadan lahayn inaad qaadatood cuntona waa xaaraam laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaail ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay hantidiinna ha cunina dhexdiinna bilbaaili ha ku cuninina qasbiguna waa aklu amwaali nnaasi bilbaail waa dadka hantidooda baail lagu cunayo ama lagu haysanayo waxaa waajiba marka qofkii hanti islaameed si qasbiga ku qaatay waxaa ku waajiba inuu radiyo celiyo lazima raddu waxaa laasim ku ah inuu celiyo fuqahada qaar waxay ku daraan lazimahu radduhu biziyaadatihi waxaa ku laasimaya inuu celiyo biziyaadatihi bacdu waa lilmusaaxaba ay maca ziyaadatihi ayadoo lala qabo ziyaadadiisa iyo dheeraadkiisa waxay ula jeedaan hadduu masalan qofkan neef ariya ama ri ou qasab ku qaato qofi leeya ee muddo kadib uu damco inuu ridi celiyo ridiina ay waxara dhashay oo ay sii tarantay ma ridi keliya u celinayaaho waxarihii ma reebanaya mase dhammaan waa inuu celiyo dhammaan waa inuu celiyo biziyaadatii buu la celinaya waxaa laga yaabaa inuu yidhaha intaasaan ayaan daajinayay xoolo badanaa iiga baxay raashin badanaan siiyey sidee wixii ka farcama ee zaa'idka ahana loo raacinaya aniga rida keliyaan ka qaata ziyaadadaanna agtayday ku timid intaan haaye ayay ku timid waxaa loogu jawaabayaa qowl nabiy calayhi salaatu wasalaam uu yidhi laysa licirqin daalimin xaqun yacni cirqi daalima wax xaqahu leeyahay ma jiraan anaa ku daala iyo anaa ku dhiida adiga daalimaa ta inaad haysato ayaanba sharci ahayn xaaraamaad ku haysatay maadaama muddadaasi aada haysatay wax xaqana aadan ku haysan wax alla wixii kaa galay oo ama raashin hood siisay ama biyahood waraabisay waxa dhan waxaad xaq u leedahay ma lahan waa inaad soo celiso ziyaadadu marka uu la celinaayo waxay noqon kartaa ziyaada munfasila waxay noqon kartaa ziyaada mutasila hadday tahay munfasila iyo hadday tahay mutasila labada jeerba waa la celinaya ziyaada munfasila waa midda hadda sheegno kale waxarihii in lala celiyo waxarihii soo kama go-na rida waa ka go-an yahi waa la kala reebi karaa laakiin haddana waa inuu la celiyo ziyaadada mutasilkaana waxa waaye tusaale u ah ridaani masalan markuu qaadanaayey ri weydaaya eedo macluula waa nafaqeeyey raashin badan uu siiyey way cayiisha ridi neef cayilanay noqoto ziyaadaa la socota soo maa laakiin ziyaadadan mutasila miya mase waa munfasila waa mutasila wax ka go-i kara maaha ama ha noqoto mutasila ama ha ahaato munfasila waxay yidhahdeen waa la celinaya laakiin waxay isku khilaafeen haddii masalan qofkaan dhul uu qabsaday qasban xooguu ku qabsaday dhulka asiga iskama lahan waa beertay dhulkiioo beeran ayaa ninkii lahaa yimid wuxuu idhaha xaqaygii baan u baahana dhulkan beeran ee beertu ka baxayso miyaa la wada siinaya macal beerta miyuu qaadanayaa oo ma waxaa la leeyahay laysa licirqin daalimin xaq mase waxaa la leeyahay beerta ninkan ayaa iska leh qaasibka eh wax qasbay laakiin saaxibulardi dhulkuu leeyahay culamadu waa isku khilaafeen qaar waxay yidhaahdeen saaxibulardi dhulkuu leeyahay ninkan qaasibka eh wax qasbayna laba arrin ayaa la dooransiinayaa haddii ninka dhulka iskla iska lahaa uu ijaar ka qaadanayana ijaara looga qaadaya ilaa ay uu ka goosanaayo midhihii beerta uga baxayay ilaa daliga uu ka guranaayo waa laga kiraynayaa kiraduuna ka qaadanaya muddadii uu haystay uu beeranayana kiradeeda waa laga qaadaya hadduu doono saasuu ku daynayaa oo heshiiskaasaa looga dhammaynaya hadduu diido ninkii dhulka iska lahaa yidhi anu dhulkaygaan rabaa waxaa lagu laasiminayaa bay yidhahdeen ninkan qaasibka ah inuu guro waxa dhulka saaran inuu ka gurto ha ka baaba'do hadday doonto hadduu guri ka uga dhisan yahay inuu dumiyo haddii beer uga baxaysa beertaas uu baabi'iyo haddii kale saaxibul ardi mar walba asaa arladiisa iskale imaa inuu u banneeyo waa imaa inay ku heshiiyaan inuu ka kiraysto qaarna waxayba leeyihiin waa qaadanaya macal beerta waxaa iskale ninka dhulka iska lahaa maxaa yeeley laysa licirqin daalimin xaq xadiidkuna xadiis saxiixa waay laysa licirqin daalimin xaq waa xadiis saxiixa oo jamaaca min asaxaaba laga wariyey ridwaan ullaahi calayhim lazimahu radduhu waxaa ku laasimaya buu yidhi inuu celiyo wa arshu naqsihi waxaa laga rabaa dhowr arrimoodaa laga rabaa ninkan qasabka wax ku haysta dhowr arrimoodaa laga rabaa arrinta koowaad waa inuu waxii uu qasbay celiyo arrinta labaad waxa waaye arshu naqsihi arshiga waa ictaa iyo siismo arshiga diyana waa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa siismo hadda meeshaan diya ma taallo laakiin arshiga maxaa laga wadaa bimacnaa waa ictaa wa arshu naqsihi nuqsaantiisa inuu bixiyo oo yacni waa la qiimaynaya wixii ka nuqsaamay ayaa qiimo ahaan loo siinaya arrinta saddexaad ee laga rabana waxaa waye waa ujratu mili asagoo kale ijaarkiina waa laga rabaa wa arshu naqsihi waxay fuqahadu ku fasireen naqsigan waxaa laga wadaa bay yidhahdeen naqsu caynihi shayga cayntiisa nuqsaantii ku timid beddelkeedi waa inuu kabo nuqsaantaasi beddelkeeda waa inuu bixiyo ka qaطci yadihi sida in gacanta laga gooyo kale ama shaygu inuu u baahnaa sanco iyo farsamo oo markaa la farsamayn waayo iyo wixii la mid a haddii maalan ridan uu qaatay ee xoogga uu ku haystay ayadoo indhaheedu fiyow yihiin ayuu marka hore qasban ku qaatay wuxuuna soo celiyay ayadoo hal ilaa isku qiimo miya markay indhaheedu u fiyow yihiin markay hal il leedahay yaa isku qiimo maaha goormay qiimo badan tahay markay labadeeda u fiyow yihiin haddii maalan la yidhahdo markay labada indhood u fiyow yihiin waxay joogtaa malyan iyo shan boqol markii ay ilaadahana la yidhahdo hal malyanay joogtaa maxaa laga rabaa rida iyo shan boqoluu isla geynaya ridana waa geynayaa shan boqolna waa keen waa keenayaa ou naqsigaas ku kabaayo naqsigaas uu ku kabayo wa ujratu mili asagoo kale ujradiisana waa laga rabaa hadduu guri yahay ama uu dhul yahay ama wax la ijaaro uu yahay asagoo kale qiimuhu uu joogo oo ijaarana waa laga rabaa sanad hadduu haystay sanadkaasaa loogu dhufanayaa wixii ijaar ahaan usoo baxaana laga rabaa ujratulmili waxaa laga wadaa shaygaas uu xoogga ku haystay haddii la kireeyo asagoo kale wixii laga qaadan jiray oo kiradaas qiimo ahaan uu noqonayay ayuu bixinaya saddexdaas arrimood ayaa la rabaa inuu isku daro inuu caynti celiyo inuu naqsigii kabo iyo muddadaas ay maqneed ijeerke ijaarkeeda inuu bixiyo waa haddii markaas cayntu ay baaqi tahay markaas weli muxuu haayaa qaasibku muxuu hayaa wixii uu xoogay ama uu qasbay ayuu haayaa laakiin hadday wixi baaba'aan masalan ridii uu qaato waaba dhimatay cindahu agtiisay ku dhimatay ku baaba'da ama hantidii kaleu haaya ayaa luntay lacaguu qasab uga qaatay lacagta waa luntay maxaa la samaynayaa wuxuu yidhi shiiku fain talafa hadduu baaba'o waxa baaba'aya waa maxay waa wixii la qasbay almaal lmaqsuub hantidii la qasbay hadday baaba'do damiinahu waa damaano qaadaya bimilihi asoo kaloo ku damaano qaadaya in kaana lahu milun hadduu mili leeyahay shaygan uu qasbay hadduu baaba'o wuxuu damaano qaadayaa wixii wax la mida inuu keeno waa hadduu mili leeyahay waxyaabaan mili lahaynaa jira hadduusan mili lahayn maxaa la samaynayaa sheikha asaa keeni doona hadduusan mili lahayn laakiin marka koowaad waa inuu wiii wixii wax la mida uu keeno haddii maalan neef arya uu ahaa neefkaasi uu qaatay kadibna uu saas ku baaba'o maxaa laga rabaa neef arya u qalmaa laga rabaa oo u dhigma midka uu qasabka ku qaatay hadduu baabuur qasab ku qaatay baabuurka uu baaba'o maxaa laga rabaa baabuur noociisa oo asiga u qalmaa la rabaa oo ku qiimo ah waana qaacido arrintan in shayga lagu qiimeynayo miligiisa iyo midka asiga la midka qaacido waayo oo waxay dhahaan culummadu almiliyu yudmanu bimilihi almiliy yudmanu bimilihi almili waxay ka wadaan alladii lahu milun waa mid kala waa midka leh wax lamida almiliyu yudmanu bimilih shayga leh wax asiga la mida waxaa lagu damaano qaadaa bimilihi asigoo kale qaacidadaasi marka waa qaacido caama oo haddii shay qofka agtiisa ku baaba'o waxa looga magaayo waa shaygaasi shay la mida ayaa asalku ay tahay in looga mago qaacidadan waxaa laga soo reebay hal arrinaa laga soo reebay ay fuqahadu ka soo reebeen oo shayga asagoo mili leh aan haddana miliga lagu magaynin ee qiimo lagu magaayo mili buu leeyahay laakiin miligiisa lagu magi maayo qiimaa lagu magaya asalku soo maayan in miligiisa lagu mago hal xaaladaa laga soo reebay halkaas xaalad waa maxay waxay yidhahdeen waa almaa fi lmafaaza waa biyaha ku sugan dhul bahgooyo ah ninaa maalan biyo u arooray biyuu doontay masaafo dhan oo safar ku jira dhul bahgooyaa ayuu biyo ka soo dhaansaday dhul bahgooyaa biyaha lagu iibinaayo qiimahooda siduu yahay dabcan waa qiimo qaaliya qiimo qaaliya buu kala soo baxay jirgaan biyo ah midaa inta waddada u fadhiistou jirgaankii biyaha ka dhacay qasaba uga qaatay jirgaankii biyaha waa isticmaalay muddo kadibba waxay isku arkeen magaalo meel walba tubbada biyaha ay ka taagan tahay markaasuu wuxuu yidhi soo caag biyaha kaama qaadan jirgaan biyahan ku siina anigana maxaa yeelay almiliyu yudmanu bimilihi sax miyaa qaacidadaas in halkan lasoo qaato sax maaha waxay yidhahdeen fuqahadu meeshaan waa laga soo reebaya waxaana lagu qiimaynayaa bay yidhahdeen caag biyaa lagama raba ninkaane jirgaankaasi meeshuu dhulkii bahgooyada ahay ka joogay markaas lacagtuu ku fadhiyaa laga rabaa lacagtuu markaas ku fadhiyey ayaa laga rabaa wa ilaa waxay yidhahdeen meeshaani waxaa ka imaanaya waxaan sax ahayno biyaha waxaaba laga yaabaa jirgaanka inuu ninkan ku keeno lacag la-aan ninkan ay ugu fadhido toban doolar ama labaatan doolar ama ka badan markaasuu wuxuu leeyahay caagi biyaha waa kana lacag la-aanuu kusoo dhaansaday inta tubada u dhigtay waxay yidhahdeen arrintaasu sax maaha waa laga soo reebayaa qaacidadan arrinkaana laga soo reebaya biyo meel bahgooyo ah ku sugan qofkii soo dhaansadee laga qaato biyahaas qiimahoodii ayaa laga rabaa qofkii qasbay ee xoogga ku qaatay markii laga tago biyahaas laga soo reebay inta kale qaacidadu waa caam almiliyu yudmanu bimilih maxaa u daliila waxaa u daliila xadiidu anas radia allaahu canhu adiladuu ka mid yahay xadiidu anas waxaa soo saaray alimaamu tirmidi wa bnu maaja waana xadiid صaxiixa rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam asagoo ku sugan fii beyti caaisha radia allaahu canha ayaa waxaa loo keenay raashinaa loo keenay ayadoo saxan lagu wado guriga caaishaa loogu keenay caaishana dabcan waxbay diyaarinaysa radia allaahu canha laakiin waxaa ka soo hormaray xaasaskii kale nebiga alay slat slam mid ka mid aha raashin soo dhiibtay riwaayadaha qaarna waxaa la sheegay inay middaasi ahayd xafsa radia allaahu canha caaisha radia allaahu canhaa weelkii markuu nebigu gacanta ku dhigay calayhi salaatu wasalaam oo ay aragtay in gurigii gabadhii lala qabay xaggeeda raashin laga keenay way maseertay nebigay gacanta ku dhufatay calayhi salaatu wasalaam markaasaa weelku ka dhacay weelkii waa kala jabay weelkii gabadhii laga keenay gurigeedu waa kala jabay nebiga calayhi salatu wasalaam waa isku celiyey kadib wuxuu yidhahday halla cuno saxaabadii la joogtay wuxuu yidhahday riwaayadaha qaar waxaa ku jirta inuu yidhahdo qaarat ummukum hooyadiin waa maseertay buuy yani caasha ula jeedaa raashinkii markii la cunay ay caaisha radia allahu canha ayadana waxay keentay iyadoo saxan wax ku wada nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkii ay raashinka la soo dhiibtay xafsa radia allahu canha saxankii caaisha u dhiibay wuxuu yidhi saxanka caaisha inta qaadid guriga xafsa gey maxaa yeeley kii yaa jebiyey xafsa ay lahayd caaisha caaishaa jebisay wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam طacaamun biطacaamin wa inaa'un biinaa weel weela lagu magaabuy marka ayadaa weelkeedii jebisay ee weelkeeda ha la siiyo xadiidkaasi wuxuu daliil u yahay shayga in lagu magaayo bimili oo nebiga alay slat slam ma qiimayne saxankii ay jebisay saxan lamida ayuu siiyey xafsa radia allahu canha marka waxay yidhahan xadidkaasi daliil wuxuu u yahay almiliyu yudmanu bimilih qaacidada dhehaysa adiladeedu ka mid yahay in kaana lahu milun waa hadduu mili leeyahay oo wax lamida uu leeyahay aw biqiimatihi ama qiimihiisa ayaa la magayaa oo laga rabaa in lam yakun lahu milun shaygaasi baaba'ay ee ninkii wax qasbaday uu baabi'iyey hadduusan mili lahayn qiimihii ayaa la magaya oo la damaano qaadaya laakiin qiimahaasi muxuu la egyahay wuxuu leeyahay shiikhu akara maa kaanat akara maa kaanat inteeda ugu badnayd ayaa la magaya qiimuhu wuxuu noqonayaa inta ugu badan oy gaartay hantidaasi laga soo bilaabo min yowmi alqasbi maalinkii la qasbay oo la qaatay ilaa yowmi talafi ilaa maalinka ay baaba'aysa maalan neefkan rida ee ariga ah ee xoogga uu ku qaatay qiimihiisu saddex marxaladood uu soo maray maruu maalan joogay shan boqol mar wuxuu joogay malyan marna wuxuu joogay malyan iyo shan boqol tusaale waay meeqo marxaladood waay meeqo qiimo waay saddexuu marayaa saddexdaas midkee laga magaayaa ninkan wuxuu leeyahay maalinkii ay ugu badnayd maalinkii qiimihii ugu badnaa uu gaaray intuu qasabka ninkan ku jiray qiimuu ugu badnaa u gaara meeqo ahayd kun iyo malyan iyo shan boqol soo maa malyan iyo shantia laga rabaa buu leeyahay oo maxaa qiimaha hoose looga soo qaadi waayey midka dhexdhexaadka ah waxay ku cileeyeen waxay yidhaahdeen qofkan hantida iska leh hantidiisa markay u qaaliyowday ayuu gadan lahaa soo maa hadduu u baahan yahay khiyaar muu leeyahay inuu gato markuu hantidiisu qaaliga ahayd wax khiyaara uma lahayn ninkan ka haysta markii hantidu malyan iyo shan boqol ama neefkaasu malyan iyo shan boqol uu gaaraayey khitaabka ah inuu hantida islaameed iska celiyo ma ku wajahnaa mase kuma wajahneen wakhtigaasi waa ku wajahnaa idan waxay yidhahdeen wakhtigaas hadduu khitaabka ku wajahnaa hantidiina uusan awood u lahayn ninkii iska lahaa inuu ku tasarufo abaalkiisa waxa waaye in la yidhaahdo qiimaha ugu sarreeya lagaa rabaa waa xaqa uu leeyahay qofkii wax laga qasbay maxaa yeele waa qiimuhu neefkiisa ka baxsan lahaa oo ku gadan lahaa laga soo bilaabo maalinka uu qabsaday ilaa laga yimaado yowmi talaf oo ah maalinka hantidaas ay baaba'day qowlkani ijmaac maaha hadalkan shiika uu qabo raxmatullahi caleyh waa qowl bacdi alfuqahaa wa ilaa culamada qaar waxay leeyihiin wuxuu damaano qaadayaa oo qiimaheeda laga rabaa uu magayaa qiimaha ay joogta yowma talafihaa maalinkay baaba'day oo dhibaatadu ay gaartay oo maalkaas uu baaba'ay qiimihii uu joogay ayuu magaya qiimahaasuu bixinaya maalinka sidaasaa culamada qaar ay leeyihiin laakiin shaaficiyadu ayaga waxay gaarsiiyeen heerka ugu sarreeya in loo in looga dhigayo oo lagu badinayo macnaha maadaama uu qasbi ku haysto waxyaabaha la qasbo oo xoogga lagu haysto haddii ay yihiin maalan dhul hadduu yah xanaabiladu waxay qabaan salaaddu inaysan ku ansaxaynin xanaabiladu waxay qabaan salaaddu inaysan ku ansaxayn qofkii maalan dhulowsan lahayn xoog ku haysta ee ku tukada waxay yidhahdeen salaaddiisu laa tasixu ma ansaxayso qofkii ku xajiya hanti uu dhacay ama uu qasab ku haysto waxay leeyihiin xajuhu laa yasix xajkiisu ma ansaxayo dharkau wato hadduu yahay dhar qasaba oo soo dhacay ama uu booliya waxay leeyihiin salaadu salaaddiisu ansixi mayso laakiin jumhuur ulculamaa way khilaafsan yihiin jumhur culamaa waxay leyihin salaaddu waa saxiixa maca alimi iyadoo lala qabo dembi qofka mar walba dembiilo waayo laakiin waxay leeyihiin nahyiga ku saabsan dhulka ilaa daati alcibaada miyay u noqonaysaa mase ilaa shayin khaarijin min alcibaada waxay u noqonaysaa ilaa shayin khaarijin min alcibaada shay cibaadada ka baxsan ayay u noqonaysaa oo shay cibaado ka baxsan waxaa laga wadaa hadduusan qofkaa tukanaynin ma joogi karaa dhulkaasi ma sii haysan karaa hadduusan salaad ku jirin mar walba soo lagama rabo inuu hantida islaameed celiyo mar walba soo lagama xarimin wuxuusan iska lahayn idan nahyigan waa caam mid salaada gaar ku ah maaha cibaadadana waxaa buriya nahyiga ku noqonaya daatadeeda ama shardigeeda ku noqonaya ilaa daati alcibaada ama shardiga cibaadada nahyiga u noqonaya ayaa cibaadada buriya wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin